halka aad kala socoteen waa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaa hadda soo gaarnay waqtigii aad dhegeysan jirteen warka habeennimo waxaana noo soo jeedin doonaa cabdiqaadir shacab soo dhawow mahadsaned yaasmiin cabdirashiid adig iyo fahad cabdigele bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal meel baad joogtaan kusoo dhawaada warka habeen ee reediyo muqdisho qodobada aad ku dhegeysan doontaan waxaa ugu waaweyn gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xoolo nool ku wareejiyey ciidamada xoogga dalka ee ku sugan jiidda hore dagaalka ee gobolka shabeellaha hoose wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya oo ka qaybgalay madal lagu soo bandhigay waxqabadka wasaaradda sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya oo maanta daafuray mashruuca arday kaab oo fudaynaya helitaanka casharada lagu muraajicinayo imtixaanka dugsiyada sare ee qaranka gudoomiyaha gobolka hiiraan oo ka qaybgalay munaasabada xilka kula wareegaya gudoomiyaha cusub ee degmada buuloboorde ciidamada booliska magaalada dhuusamareeb oo gacanta kusoo dhigay laba ruux oo lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen dilka gabar yar oo xalay laga helay duleedka magaalada dhuusamareeb abaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah cudurka conorferis oo halis badan ku haya dalal ka mid ah qaaradda afrika taasoo abuuray walwal badan oo ka dhashay faafitaanka cudurkaasi iyo haweeney sagaaltan jir ah oo uurle u dhalatay kuwatameela oo u dhimatay dhaawac ka soo gaaray kadib markii ka dhacday derbiga xadka ee u dhexeeya dalalka maraykanka iyo mexica habeen wanaagsan mar kale isniin ayaa soo gelayso taarikhna waxay ku beegan tahay saddex ama shan iyo tobanka bisha saddexaad labada kun iyo labaatanka u diyaar garooba warkii oo faahfaahsan gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda ayaa xoolo nool ku wareejiyay ciidamada xoogga dalka ee ku sugan jiidda hore dagaalka ee gobolka shabeellaha hoose wariyahayga cabdifataax cabdiqaadir akhyaar ayaa warkaan nooga soo diray magaalada marka deeqdan oo ka timid gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka federaalk soomaaliya xildhibaan mahad cawad cabdalla ayaa maanta lagu wareejiyey taliyaha ciidanka dhulka jenaraal cabdixamiid maxamed dirar oo hogaaminaya ciidamada xoogga dalka ee ka howlgelaya gobolka shabeellaha hoose odayaal dhaqameedka degmada marka oo deeqdan lasoo marsiiyey ayaa ku taageeray ciidanka xoogga howlgallada ballaaran ee cadowga looga xoreynayo goobaha ay kaga sugan yihiin gobolka shabeellaha hoose allah mahad leh oo maanta meeshaan iskugu keenkeenay labadaa neef oo geela waxaa soo iibeeyey iibiyey ama hibeeyey guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamanka mahad cabdalle cawad wuxuuna u hibeeyey ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaana ku wareejinaynaa maanta taliyaha ciidanka lugta xoogga dalka soomaaliyeed bismillaahi raxmaan raxiim maanta waa maalin farxadeed waa maalin aan ka xuraynayna deegaanka jannaale dadkan oo dhagarqabayaalka ah loo joogo waay beeraha loo falan waaye waxaan iga codsanaynaa in aad dhammaystirtaan oo halba askaarin kuwan waxaa maanta ah aad iyo aad aan u khiyroonaya mahad cabdalla cawad oo soo dhiibay labadaas geel taliyaha ciidanka dhulka sarreeye guuto cabdixamiid maxamed dirar oo deeqdan ka mahad celiyey ayaa sheegay in ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka gobolka shabeellaha hoose ku nool laga dulqaadi doono cadowga al-shabaab innagoo ku jirnaa xoreynta dalka aynu cadowga kaga sifaynayno marka waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinayaa odayaasha reer buuf oo hadda halkaan taagan oo geelan oo degmada marka oo halkaan maadaama marka aan joogno oo aan u soconno inaan dalka aan ka xorayno janaalan in yar noo jirto insha allah dhowaanna aad maqli doontaan inaan gacanta ay cadowga ka bixi doonto gacan dowladdu kusoo wareegi doonto haddii allah awooda laydmo waxaan si gaara ugu mahad celinayaa guddoomiyaha baarlamaanka oo soo wakiishay odayaashan halka jooga deegaanka marka ee guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka waxaan leeyahay aad baa u mahadsan tahay inkastoo aanu kaa filaynay intaa in ka badan aysan labadaa geel ahayn maadaama guddoomiyihii dhammaan tahay waxaan markaa aad iyo aad ugu faraxsannahay sida sharafta leh ay u soo dhoweeyeen odayaashu ciidamadana u garab taagan yihiin waan ku faraxsannahay waxaan leenahay ilaahay baa mahadda iska leh saa ciidanka u garab taagan tihiin waa intaasoo aa ka sii badisaan insha allah deegaankana waxaan rajaynaynaa isagoo nabada inaynu isku waraysanno dhowaanna aa maqli doontaa innagoo cadowga ka xoraynay insha allah khayr baa idiin rajaynayaa waana mahadsantihiin wabilaahi towfiiq
iska ciidanka dhulka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ku jiray howlgallo xooggan kaasoo ujeedkiisu yahay ciribtirka nabaddiidka maleeshiyaadka al-shabaab cabdifataax cabduqaadir akhyaar warbaahinta qaranka magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose
wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya maanta magaalada muqdisho kusoo bandhigtay madal lagu soo bandhigayay waxqabadkii wasaaradda cadaaladda ee sanadkii tegay labada kun iyo sagaal iyo tobanka waryahaga liibaan cabdicaddo ayaa warbixintan inoo eegaya
xafladan oo lagu maamuusayay waxqabadka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya sanadkii tegey ee labada kun iyo sagaal iyo tobanka oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka mid ah dowladda xubno ka socday ururka haweenka qaranka soomaaliyeed iyo marti sharaf lagu casuumay ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda maxamed cabdi xasan oo munaasabadda ka hadlay ayaa sharaxay ujeedka loo soo qabanqaabiyey munaasabadan heerkeedu sarreeyo wasaaraddu waxay xidhiidhisaa isku xidhaha laanta garsoorka oo ah saddexda laamadoo dowladdu ka kooban tahay iyo laanta fulinta oo wasiirka cadaaladda uu ka socdo iyo laanta sharci dejinta sababta waxaa waaye shuruucda kala duwan dalka ku shaqeeyo wasaaradda cadaaladda ka gudbaan kadibna waxay tagaan laanta fulinta oo xukuumadda ah kadibna waxay u gudubtaa laanta sharci dejinta ilaa marka u dambayso waxaan u noqdaa wax sharciyaho dadka lagu dadka iyo dalkaba lagu dhaqo gudoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed marwe batuule sheekh axmed gaballe ayaa ka sheekaysay cadaalad darrada ka jirta dalka dhowr iyo toban sano ka hor iyo dhibaatadii ummadda soomaaliyeed ay soo mareen foolxumadii tiilay iyo boqol nin dilay oo dariiqa maraayay oo cid bini'aadana oo la hadli karta ama wax weydiin karta aysan jirin haweenka oo ku calaacalaayay ilaahow rabbiyow ma arki doonnaa soomaaliya oo mar kale isteeshin laysku dacweeyo uu ka dhisan yahay garyaqaan muuse macalin maxamed oo ah guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir iyo madaxa hoggaanka saraakiisha ciidanka asluubta sarreeyo guuto macalin xasan cumar afrax ayaa labaduba waxay u hambalyeeyeen wasaaradda cadaaladda iyaga oo sheegay cadaaladda soomaaliya inay marayso meel wanaagsan mudane wasiir waxaan rabaa inaan marka hore hambalya aan dhaho howlwadeennada wasaaradda cadaaladda sidaa u tihiin dhammaantiin hambalyo waxa oo la dokumentigaray oon daawanaynay waxaan u malaynaya waxaa ka badan waxaa lasoo bandhigin marka waxaan rajaynayaa sanadka kale inaad waxba iska iloobin aad dokumentigareysaan waxoo dhan insha allah
marka hambalyada waa la wadaagaynaa maxaa yeele waxawaa wasiirkeyni iyo cadaaladii iyo garsoorkii iyo wixii oo dhan ayaa waa xaafaladdan sameeyey ciidanka asuufta maandaaba uu ka mid yahay waxaan leeyahay aniguna waan soo dhowaynaynaa wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan xuseen xaaji oo xafladda gebagabadeeda ka hadlay ayaa u mahad celiyey cid kasta oo gacan ka geysatay horumarka cadaaladda soomaaliya waxaan kale munaasabadan ayadana aan ugu mahad celinayaa bahda garsoorka shaqadii ay soo qabteen isbedeladii ay soo mareen dadaalka hadda ay muujin doonaan oo hadda ay ku jiraan anigoo weliba ilaahayna u barinayna aanu ku dadaalayno in golihii adeega garsoorka oo ayagu asaas u ahaa noo dhismo laakiin shaqadii hadda ay soo qabteen muddadii aan wasiirka ahaa isbedeladii dhacay waxaa laga markhaati kacay xafladan in isbedeladaas bulshada soomaaliyeed ay ka faa'iidaysatay gebagabadii munaasabadda waxaa shahaado sharaf la siiyey shakhsiyaad wasaaradda cadaaladdu ay u qoonsatay inay kaalin lixaadla ka qaateen waxqabadka maanta ay soo bandhigtay liibaan cabdicaddow warbaahinta qaranka muqdisho wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya maanta dah furtay mashruuca arday kaab oo fudaynaya helitaanka casharadaha lagu maraajicinayo imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare ee dalka wariyahaga deeqa maxamed axmed ayaa warkaan noo faahfaahinaysa munaasabadan lagu dahfuraya muraajacada imtixaanaadka qaranka ee dugsiyada sare ee dalka gaar ahaan ardayda foomfoorka ah oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda waxbarashada ayaa waxaa ka qayb galay arday kala duwan iyo madaxda wasaaradda waxbarashada taasi oo lagu qabtay muqdisho casharada muraajacada foomfoorka ayaa ah mid ay si weyn uga faa'iidaystaan ardayda nasiibka u yeelatay qaar ka mid a ardaydii maanta oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay inay wax badan ka faa'iidi doonaan barnaamijkan oo qaabka onlineka ah ku muraajacaysan doonaan
waxaan ugu horeyntii u mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada daa ee tacliinta iyo fursaddaani quruxda badan eena siisay aysan hore aysan u yeelanin ardaydai anaga naga horeysay sidoo kale fursaddaani waxay noqon doontaa fursad anaga imtixaanaadkeeni kuwii hore iyo kuwii dambeba aan ku ogaan karayno fursaddaanitii waxaan uga mahadcelinayaa hay-addii soo diyaarisay waxaan meeshaan kusoo dhaweynayaa wasaaradda waxbarashada oona garab nuugsinaya laashiya oo la yidhaahda oo arday arday kalkaal bamino marka dad badanaa jira oo hore oo imtixaanyaasha oo hore usoo dhameeyaan oo macnaha oo nasiib u yeeli waayeen laakiin anaga hadda nasiib waa ku yeelan bamino marka waa nasiibka ilan waa shay waa mar oo ila mar walba joogta maana maraa eli marna baabaani laakiin anaga nasiibkeena ayuu noqday agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada axmed xasan yuusuf ayaa sheegay in casharada muraajacada ay tahay sidii ardayda ay ugu diyaargaroobi lahaayeen imtixaanaadka shahaadiga ah ee dowladda imtixaanka galayeen ay maaragtay talo looga siiyo in loo muraajaceeyo ama maaragtay naqtiin loogu sameeyo xilliyada imtixaanku soo dhow yahay ardayda waxaanu aad ugu maaragtay ugu mahad celinaynaa maaragtay qolada la idhaahdo ertag soomaaliya oo noo samaynaya maaragtay ardayda soomaaliyeed ka caawinaya maaragtay muraajacadan wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare faysal cumar guuleed ayaa ardayda u jeediyey dardaaran ah inay ka faa'iidaystaan muraajacada in la sameeyo barnaamijkan kalkaal oo ah in ardayda gelaysa foonfoorka si nakhtiim ah oo muraajaco ah ay u helaan oo loogu soo celiyo dhammaan maadooyinkii foonwanka foontuuga foontriga iyo foonfoorka oo guudmar ah taasi way iska kaashadeen wasaaradda iyo hay-addan kalkaal oo ay tallaabo weyn qaaday wasaaraddu ayaan waxaan rabnaa in ardayda soomaaliyeed ay dhammaantood ee foonfoorku la soo xidhiidhaan iyagoo arday walba sida rool lambarkiisoo kale loo siin doono bassword uu ku soo galo oo marka uu ka qaybgelayo username bassword loo samayn doono haddii ilaahayna uu ku soo galo deeqa maxamed axmed warbaahinta qaranka muqdisho
gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa ka qaybgalay munaasabad uu xilka kula wareegayey gudoomiyaha cusub ee degmada buulobuurde ee gobolkaasi hiiraan waryaheegaasi kale cali raage awarka bixintaa nooga soo diray buulobuurde munaasabadani xil wareejinta gudoomiyaha cusub ee degmada buulaburde waxaa kasoo qaybgalay gudoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed caraale saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa amisom odayaasha dhaqanka degmada gudoomiyihii hore ee degmada iyo bulshada qeybaheeda kala duwan qaar ka mid ah marti sharaftii munaasabadda ka hadasha ayaa soo dhoweysay maamulka cusub ee degmada loo soo magacaabay waxaanay ugu baaqeen in uu la yimaado isbeddel muuqda waxna uu ka qabto khilaafka hareereeya degmada alxamdulilaahi wuxuu ka mid yahay dadkaas wax wareeji jiray oo ninkaanoo ka mid yahay qaar lagu barwaaqoobay iyo qaar lagu dhibaatoodaba waa leeyihi waxaan rabnaa marka inaan gacnaha isqabsanno aan la dhihin kaasay tahay waxa maqanna la goobo reer hiiraanow xindigaad haysataane horta xindigaa la garab istaago waa cali maxamed caraale haddou maanta awooday inuu dowladnimadii ku shaqeeyo wallaahi haddaanan garab istaagin ma shaqaynaayo waxaanan ognahay dhibaatada ay nabad darra ay leedahay waayo aragnimo buuxdaan u leynahay wax badanaa mataqaanaa nooga maqan nabaddarrada waxaan rabnaa in dadkeennu ay nabad ku shaqeeyaan gudoomiyihii hore ee degmada cabdicasiis cabdiduurow ayaa sheegay in uu si hufan wax ugu qabto bulshada isagoona ku wareejiyey xilka gudoomiyaha cusub faysal haajir aadana waa maalin weyn waane maalin qiimaheedu uu ka badan yahay kana fiican yahay in badan oo dhiman oo dhibaato loogu talagalo waa maalin ka fiican in badan oo dhibaato oo lasoo dhaafine waa maalin ka fiican kuna filan in badan oo khasaartay inaysan khasaarin kuna filan in badanoo khasaari doonta in looga badbaado faysal haajir aadan gudoomiyaha cusub ayaa isna u ballanqaaday bulshada in uu si cadaalad ah uu wax ugu qaban doono isagoona sheegay in dadka wax tabanaya uu soo xallin doono walaal waa mahadsan tahay intii aad soo qabatay intii aad nagu soo isuntay inaan sii wanaajino maahane inaanama qayb damba dib u dhac damba aanan ka shaqayn talooyinkii ay soo jeediyeen waxaan idiin rajaynaa haddii aad arki jirteen waxyaabo kala duwan intii aan soo baranay iyo intii adinka khibrad iyo waayo aragnimo noo haysiin inay xafiiskaasi open yahay taleefonna oona waxba tiri laakiin open inuu xafiiskiina idiin noqdo maamul wanaagna aan ka shaqayno gudoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed caraale oo xilka u kala wareejiyey labada gudoomiye ayaana bulshada degmada ka dalbaday inay la shaqeeyaan maamulka cusub oo xilka la wareegay waxaan idin leeyahay soo dhowaada guddoomiye horena waxaan leeyahay nabadgelyo meel wanaagsan iyo mustaqbalo wanaagsan waxaan ku leenahay bay bay guddoomiyaha cusub waxaan ku leenahay soo dhowow ku soo dhow degmadaadii ee waxaa ku taalla shaqo badan waad aragtaa reer buulogta siday kugu helan yihiin waa lagu soo dhoweeyey sakariye cali raage warbaahinta qaranka buulo burde
ciidamada booliska magaalada dhuusamareeb ayaa gacanta ku soo dhigay laba ruux oo lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen dil gabar yar oo xalay laga helay duleedka magaalada dhuusamareeb wariyahaga maxamed deeq cabdi maxmed ayaa warkan nooga soo diray dhuusamareeb
taliska booliiska magaalada dhuusamareeb ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey dil ka dhacay duleedka magaalada dhuusamareeb loona geystay gabar lagu magacaabo ikraan imiro xaashi oo kow iyo toban sano jir ah waxaana falkaasi loo soo qabtay cabdulaahi xaashi xasan iyo fawsiyo jaamac raage oo ah gabadha hooyadeed islamarkaana lagu tuhmayo falkaasi inay ka dambeeyeen kuwaas oo ku xiran saldhigga booliiska magaalada dhuusamareeb taliyaha booliiska magaalada dhuusamareeb burhaan axmed rooble ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa dhacda daasi iyo goobta xilliga ay tageen waxyaabaha ay ku soo arkeen iyo sida xaaladu ay tahay goobtii markaan tagnay sidii shaqada booliiska loogu talagalay waxaan diyaarinay inaan xidhnay karamsim inaan baaritaan samaynay waxaan soo aragnay ama aan ka soo helnay goobtii marag muujin waxa la yidhahdo marag muujin agabkii ama haraadigii ka haray dhacdadii meesha ka dhacday oo ah xijaabkii gabadha ay sidatay la dilay iyo timaheedii cadad ka go-go-ay oo xilligii la dilayay gabadha waxaa ka mid ahay qaababkii loo dilay nabaro la gaarsiiyey madaxa gabadha waxaa go-ay cadad ka mida jirkeeda timaha cadad ka mida jirkeeda iyo tinteeda waxaan soo qaadnay marag muujintaas tintii iyo xijaabkii goobtii lagu dilay waxaan soo ogaanay sika sidii u dhacday dhacdadaas dhacday dhammaan waxaan soo qabanay tuhmanayaashii lagu tuhmayey inay geysteen dhibaatadaas dilka gabadhaas marxuumadda sakiiradda ah oo la yidhaahdo ikraan mire waxaan rabnay inaan markaas saxaafadda la wadaagno inay arrinkaas u gudbiyaan bulshada soomaaliyeed meel walba ay joogaan dhacdooyinka noocaas oo kalea si looga digtoonaado bulshada reer gobollada dhexna waxaan rabaa inaan u sheego kiiskan aan soo qabannay ilaahay idinkii inaan uga soo hari doono sharci qofkii la dilay ee dulmiga lagu dilay ee dhibaatada loo geysta oo weliba ehelkeedii ay u geysteen in aysan ku fakadoonin ehelnimo oo la gey doono sharciga dhinaca kale aabbaha dhalay gabadhaasi oo lagu magacaabo mire xaashi ayaa waxa uu dhankiisa sheegay in uu u baahan yahay in cadaaladda lasoo taago falkaasi cidda ka dambaysay amaba dishay gabadhiisa waxaan ahay mire xaashi guutaale oo dhalay ikraan mire xaashi guutaale gabadhaydii waa ay dhimantay samir iyo maarta allah naga siiya marka koobaad marka labaad ciidanka booliiska soomaaliyeed ee maamulka galmudug ee qaataan dhuusamareeb magaala madaxda arrintaas si fiican nagula shaqeeyeen ilaa xalaan ku daba jirnay ilaa shalaan raadaynay dadkii falkaas geysana waa aan soo qabannay waana lacag ciidanku amnigu waa soo qabteen wayna xidhan yihiin anigu mar liiba gabadhayda waa dhimatay waxaan u baahanahay cadaaladaan u baahan waxaan u baahanahay cadaalad amnigaan cadaalad u baahanahay garsoorkaan cadaalad u baahanay gabadhayda in sharciga islaamka wixii uu qabo dadkeeda falkaas geystay
maamulka degmada kismaayo ayaa go-aan ka soo saaray isqabqabsi dhulka oo muddooyinkan kusii xooganaysanayay magaaladaasi waryahaga aadan maxamed salaad ayaa warbixintaa nooga soo diray kismaayo
si looga hortago dhibaatooyinka ka dhasha iskuqaqabsiga dhulalka oo waayadii u dambeysay kusoo badanayay magaalada kismaayo ayaa arrintaasi waxaa maantay go-aana ka soo saaray mas-uuliyiinta maamulka degmada kismaayo ee dowlad goboleedka jubbaland gudoomiyaha degmada kismaayo ibraahim maxamed yuusuf timijelic oo aan maanta xafiiskiisa ku booqday ayaa warbaahinta qaranka u sheegay in jubbaland ay go-aana ka gaartay wax ka qabashada iskuqaqabsiga arrimaha dhulalka oo waayadii u dambeysay si weyn looga dareemayay xaafado badan oo magaalada kismaayo ka mid a taa oo waxyeelo ka soo gaartay dad shacab ahi dhulka laba nooc waay dhulku hadduu obasiimo yahay obasiimo waa dadkan dhulkan iska degay oo aan sharciga lahayn guddiga xalinta khilaafaadka dhulkaa la yidhahdo xafiiskiisa waa kaa iga dambeeya guddigaasaa kala saara baara kabacdina go-aan ka soo saara go-aanka ay gaaraan waa la fulinaya waa sharci hadduu gur hadduu guri hadduu dhulku laysku haystaa uu yahay dhul sabraloog leh oo sharci ah maxkamadan degmada qaadaysa kiiskiisa iyadana go-aankii maxkamadaasu ay gaadho annagaa dembooda ku soo celinayaa inaan fulino kan guddiguna waa saas oo kale marka problemka ma jiro dhulku isqabsigu waa jiraan laakiin isqabsigu hadda waduu leeyahay waduu haystaa loo maro sidoo kale gudoomiyaha degmada kismaayo ayaa mar aan wax ka weydiiyey sababta keentay in wax laga qaban waayo burburka wadooyinka waaweyn ee magaalada kismaayo oo dibudayactir aan helin muddo ka badan soddon sano ayaa waxa uu sheegay in xilligan ay socoto ololo ballaaran oo la doonayo in wax looga qabto wadooyinka muhiimka ah ee magaalada kismaayo si wax looga qabto bilicda magaalada wadooyinkeeda iyo sidoo kale soo kabashada arrimaha dhaqaalaha la xidhiidha ee wadooyinka la doonayo in dib u habeen loogu sameeyo roblemka wadooyinku waa jiraa laakiin waxaan kuu sheegayaa magaaladan barnaamij baan ka shaqaynayna ilaa laba kun iyo lix iyo tobankii oo gebagaba ah hadda soddon iyo laba kilomitir oo laamiya baa magaalada laga samaynaya oo lix iyo toban waddo ah hadda sideeddii u horreysay waxaan rajaynaynaa hadda bishaan aan ku jiro waxaa la xayeysiinayaa qandaraaska cidda qaadan lahay wixii borosaysaa waa dhammaadeen wixii miciisiya wixii tijaabaha wixii ciid iyo caro iyo la qaadayey oo laboratoriya loo diraya waa dhammaadeen sideed waddo baa la dhisayaa hadda oo ofeyska koowaada lacagtoodii lahayo
magaalada kismaayo ayaa ka soo kabanaysa dhibaatooyin ragaadiyey muddo dheer tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya iyadoona haatan ay socdaan abaabulo xoogan oo la doonayo in dib u habeen loogu sameeyo guud ahaanba bilicda magaalada kismaayo aadan maxamed salaad raadiyaha telefishinka qaranka magaalada kismaayo
aada u mahadsan yahay aadan maxamed salaad halkaan naga dhegaysanaysaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markaana akhbaaraadka dibadda caabuqa coronavirus ayaa halis badan ku haya dalal ka mid ah qaaradda afrika waxaana uu abuurmay walwal badan oo ka dhashay faafitaanka cudurkaasi wadamo badan oo qaaradda ka mid ah ayuu gaaray caabuqa coronavirus kuwaasoo laga helay kiisas hor leh wadamada ugu dambeeyey ee gaaray xanuunkaasi waxaa ka mid ah wadanka kenya oo bad qabay balse laga helay muhaden dalkaasi u dhashay dalalka bariga afrika waa gobolkii ugu dambeeyey xanuunkan xaqiijiyey faafitaankiisa fayraska waxaana suudaan mas-uuliyiinta ay xaqiijiyeen in nin konton jir ah oo u dhintay xanuunka corona gudaha dalkaasi halka etoobiya laga helay nin u dhashay dalka jabaan oo dhowaan safar ugu yimid dalkaasi dalka kenya ayaa dhowaan caddeeyey in haweeney kenyaan ah oo ka timid dalka maraykanka uu ku dhacay fayraska argagaxa leh wixii wakhtigaasi ka dambeeyey ayay dowladda uga digtay dadka kenyaanka inta badan goobaha lagu badan yahay in sida looga hortago in caabuqa saameyntiisa ay sii badato sawiro iyo muuqaalo laga soo daabacay baraha bulshada ayaa muujinaya dadka dukaamaysanaya ama adeega doonayana islamarkaana gadanaya waxbaha gacanta lagu nadiifay sida saabuunta jermiska disha iyo cunooyinka hay-adda caafimaadka adduunka w h o ayaa caalamka ugu digtay faafitaanka waxaana sheegtay inay muhiim tahay in wacyigelin loo sameeyo bulshada si looga ilaaliyo dhinaca kalena haweeney sagaal toban jir ah oo uur leh u dhalatay kuwaatamela ayaa u dhimatay dhaawac ka soo gaaray kadib markii ay ka dhacday derbi xadka u dhexeeya ah maraykanka iyo mexica sida ay sheegeen saraakiisha maraykanka iyo kuwaatamela meema ayaa ka dhacday xilli ay isku dayeysay inay fuusho marinka birta dhagaxa u dhow ee exbalasa maalnimadii sabtida ahayd eena soo dhaafnay waxaana loo qaaday cisbitaalka iyadoo dhakhaatiirta isku dayeen inay si deg deg ah ula tacaalaan xaaladdeeda balse ay markii dambe ku guuldareysteen saraakiisha waxay sheegeen in kiiska uu muujinayo isbeddel ku yimid sida muhaajiriinta isku dayaya inay gaaraan maraykanka oo ay yaraan xaynaato ama xayraad la saaray dhinaca kale madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa u jeediyey dagaal ka dhan ah dadka muhaajiriinta ee sida sharci daradaha u galaya dalkaasi wuxuuna u dejiyay siyaasad ku salaysan tallaabooyin lagu xakameynayo dadka qaxootiga ee soo galaya dalkaasi maraykanka oo ka imaanaya dhinaca xadka dalka uu laleeyahay mexico dhegeystayaal warkii habeenka kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyana waa naga intaas cidda wasagane waxay markale dib kaga daalacan beedka internetka aan ku leenahay ee radio muqdisho doodnet hase ahaatee markaan dib ku celi qeybaha iyo weliba xiriirinta iyo cabdirasaaq xaaji salimaan